maanta oo bisha sideed tahay abril waxaan safar ugu socdaa aniga iyo wafdi wasiirra ka kooban dalka imaaraadka carabta safarkaas oo muddo taagnaa laakiin howlo shaqo darteed dib u dhacdhacay waxaan rajaynaynaa muddada aan ku maqannahay howlo dhowr ah oo dalka imaaraadka iyo puntland ka dhexeeyey inaan ka soo wada hadalno oo igu muhiimsan tahay sidii xiriirka ganacsi ee labada dal loo soo xoojin lahaa oo ugu horaysa xoolaha puntland oo waayadan dambe laga joojiyey imaaraadka sidii loo furi lahaa sidoo kale maadaama puntland ay garoomo casriya dhisatay sidii diyaaradaha imaaraadku maadaama xiriir ganacsi leenahay ay u soo imaan lahaayeen garoommada boosaasiya garoowe sidoo kaleeto maadaama dekedii d b wall iyo xiriirkii ka dhexeeyay puntland ayaa intaan dambe sidii loo dilay agaasimihii u joogay dekedda boosaaso bawl ay soo dhex galeen arrimo dhinaca nabadgelyada ah iyo mashruuca sidii loo sii wadi lahaa ah inaan wax isaga soo ogaanno oon runtii wixii caqabadoo halkaa jira aan aan ka gudubno oo si mashruuc hore ugu socdo sidoo kale dowladda imaaraadku waxay naga caawiyaan ciidamada b m b f ta oo runtii shaqo weyn ka haya dhinaca xeebaha iyo la dagaalanka argagixisada oo iyagana u baahan in horumarin dhinaca ciidanka ah maadaama culaysyada amni ay soo bateen siday nooga taageeri lahaayeen inaan kala hadalno iyo arrimaha ku saabsan horumarinta dhinaca dhaqaalaha oo degaanada fogfog ee xeebaha marka kolley waxaan rajaynaynaa muddada aan ku maqannahay waxyaabo dan u ah puntland inaan kala soo hadalno waxaan rajaynaynaa safarkeennaas inuu guur ku soo dhammaan doono waa safarkii u horreeyey laga bilaabo muddadii doorashadu ay dhacday siddeedii janawari aan dibadda ugu baxo saddexdaas bilood runtii maanta saddex bilood baa ku buuxda inta badan waxaan ka shaqaynaynay sidii loo unki lahaa administrationka cusub shaqooyinkiisa u gudan lahaa waan ku faraxsanahay in maanta wasiirada iyo dhammaan wasaaraduhu shaqadoodii si dabiici u socoto waxaan rajaynaynaa haddii ilahay idmo inaan markaan soo noqonno wixii howlow markaa yaala dardargelino waana mahadsantihiin intaasaan ku soo koobaya